إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحaabihi وmaن تبcaهm بإحsaan إilى yوم الdiin أma bعd waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa dersigeennii boqol sagaashan iyo afar oo nooga bilaabanaya aayadda sagaalaad ee min suurati اlsraa marka intaanaan u gelin laba kelima ayaan darsigii horeeto insha allahu baraarujinaynaa subxaana aladii asraa bicabdihi leylan meeshaas ahlucilmigu waxay yidhaahdeen sifada oo cubuudiyada ah in lagu tilmaamo makhluuqa sharaf ka sarrayda ma jirto hadday jiri lahayd ammaan ka sarraydo addoommada lagu tilmaamo nabiga sala allahu calayhi wasalam maqaamkan oo maqaamu tashriif ah ayaa lagu tilmaami lahaa subxaana aladii asraa bicabdihi aley waxa weeye meeshan waa tashriif nabiga sala allahu calayhi wasalam ilaa toddobada samaa la dhaafsiiyey oo la korsiiyey meeshaas magaciisa markii la sheegayo marka haddii magac ka wanaagsanee makhluuqa lagu tilmaamaa jirto waa lagu tilmaami lahaa idan marka waxa ugu wanaagsan ee lagu tilmaamo makhluuq waa cubuudiyada waa inuu addoon yahay oo xaqii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu gutay taasaa nabiga lagu tilmaamay marka in cabduhu la yidhaahdo nabiga sala allahu calayhi wasalam waa sifo lagu sifeeyo midda ugu sarrayda tan labaadna waxaan darsigeenna ku soo sheegnay xalay nabiga sala allahu calayhi wasalam ahlucilmigu waxay isku khilaafeen ma jasadka iyo ruuxda la wada qaaday mase waxaa la qaaday ruuxda oo kaliya ma aha macnaheeda ruuxda oo kaliya haddii la yidhahdo manaam in loola jeedo marka qowlka sawaabka waxaan nidhi waa in la qaaday jasadka iyo ruuxda labadaba labadooda in la wada qaaday waana sida akharu ahlicilmi ay ku tageen adiladeeda waxaan waxaa ka mid ah tacajubka loo isticmaalay oo la yidhi subxaana aladii asraa bicabdihi leylan tasbiixda waxaa la isticmaalaa arrimaha waaweyn tan labaadna waxaan tusayaan idhi beenintii ay beeniyeen quraysh bal gobol muslimiintii ka mida ay dib u ridoobeen taasuna waa calaamad labaad oo tusayda sababtoo ah ru'yo lama beeniyo qofka lagulama yaabo ee waxa la yaab kalo waxay tahay khaariqada ah in nabiga sala allahu calayhi wasalam jasadkiisa la qaadee toddobada sama la dhaafiyey tan saddexaadna waxay ahayd ru'yo in laga cabiray wamaa jacalna ru'ya alatii araynaaka ilaa fitnatan linnaas aragtidii aan ku soo tusnay imtixaan dadka lagu imtixaanayay ahayd nabiga aayaad ilaahayaa la soo tusay aayaadkaas waxaa ka mid a toddobada samuu arkay iyo waxyaalaha dhexdooda ku sugan waxaa ka mid ay jannada iyo naarta waxaa ka mid a sitratulmuntaha iyo qayrkoodba habeenkaas aayaadkii la tusay imtixaan ayay ahayduu ilaah yidhi imtixaanna waxaa noqonaya oo shayga dadka lagu imtixaanayo gabalna beeninaya gabalna rumaynayaan waa nabiga daatadiisa in la qaaday oo jasadkiisa iyo ruuxdiisa isku jirta ah laakiin ru'yo kaliya ma ahan mideeda kaleeto basarku waxaan idhi waa min aalaati aljasad walaysa min aalaati ruux marka waxay culummadu afar uga dhigeen waxay yidhahdeen cabdi sidiisaba waxaa la yidhaahdaa jasadka iyo ruuxda isku jira ee cabdi lama yidhaahdo ruuxda keligeed marka cabdi lama yidhaahdo ruuxdao kaliya taasay ahayd midaan ugu laabannay oon rabnay inaan baraarujinno cabdi la yidhi taasaabay xujaha yidhahdeen culummadu qaala allaahu tabaaraka wa tacaala inna haada alqur'aana qur'aankan yahdi wuxuu dadka ku hanuuninaa lilatii dariiqadii hiya ayadu aqwamu toosnaanta badan wa yubashirulmu'miniina mu'miniinta wuxuu ugu bishaaraynaa aladiina mu'miniinta yacmaluuna camal fala alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan anna lahum inay u sugnaaday ajran ajar ajarkaasoo kabiiran weynan badan iyo wa anna aladiina dadkii laa yu'minuuna aan rumaysnayn bilaakhirati aakhirada actadnaa lahum inaan u diyaarinnay cadaaban cadaabkaasoo aliiman mu'liman jirka xanuujiya allah subxaana wa tacaala wuxuu ammaanaa kitaabkiisa casiiska ah oo nabi maxamed ku soo dejiyey sala allahu calayh wasalam waa kitaabkan qur-aankaa ilaahay baa ammaanaya ilaa wuxuu yidhi inna haada alqur'aana qur'aankan oo nabi maxamed lagu soo dejiyey yahdii wuxuu ku hanuuninaa yacni annaasa yahdi naas dadka wuxuu ku hanuuninaa lilatii dariiqadii hiya ayadu aqwamu toosnaanta badan dariiqa ugu toosnaanta badan uu dadka ku hanuuninaa alcallaama maxamedun amiinu shinqiidi adwaal bayaanka wuxuu yidhi aayaddan macaanideeda haddii laydhaa ha la sharaxo qur-aankoo dhan aa lagu sharixi karaa wy waa qur-aankoo dhan in miisaal looga dhigo aayaddan ta aayaddan waxa weeyaan la qoro dhammaan marka qur-aankii mid mid loo keeno inuu duruqda wanaagsan dadka ku hanuunina waa tana tawxiidkii uu kula hanuunina markaasuu baxdi aad u cajaa'ib badan ayuu keenay oo uu tawxiidka ka bilaabay oo uu tawxiidkii saddexdiisii qaybood halkaas ku keenay rubuubiyadii iyo uluuhiyadii iyo alasmaa wa sifaat siday salafkuba u qaybi jireen waa taqsiimka salafu saalix ay u qaybi jireen oo waxa weye ibnu jariir udabari tafsiirkiisa ugu qaybiyey oo a'immo ka dambeyday iyo kuwo ka horreeyaba ay u qaybiyeen hal qof oo a'imatu diin ka mid oo inkireena uusan jirin hal qof oo a'imatu diin ka mid a oo yidhi yaan saddexdan loo qaybin ma jirto saddexdan marka loo qaybinaa waxa weeyaan macnaheeda maahan saddex tawxiid tawxiidku waa mid waa ilaahay in la kali yeelo laakiin qaabka loo waxidayo ayaa saddex dhinac laga fiirin waxaa la leeyahay rububiyada macnaheeda waxa weeyaan ficilka ilaahay marka la fiiriyo afcaashiisa asagaa la kaliyahoo cid ayadoo kale samayn karta ma jirto waa intaas rububiyada afcaashiisa waxa weye waxbuu abuuraa waxbuu risaaqaa waxbuu dilaa waxbuu nooleeyaa afcaashaas uu sameeyo waxa weeye asagaa la kaliyahoo cid shabbahdaa ma jirto oo waxa uu sameeyo samayn karta rububiyadu dhan macnaheedu waa saas afcaashiisa in loo kali yeelo tan labaad uluuhiyada macnaheeda waxa weeyaan afcaasha addoommada oo ah cibaadada addoommadu ay samaynayaan asagaa xaq u leh waa in loo kali yeelaa ee cid kaloo lalahu ma jirto mudan in la caabudo uluuhiyada waa intaas addoonkii weeye afcaashiisa alasmaa wa sifaatna waa ilaahay magacyada uu isku magacaabay ama nabigiisu ku magacaabay tilmaamaha allaah uu isku tilmaamay nabigiisu ku tilmaamay ha lagu tilmaamo cid shabbahdaana ma jirto alle oo tilmaanta alla leeyahay tilmaan u eg cidlahu ma jirto sidaas horta weeye tawxiidka macnihiisa qur-aankana fiiri qul acuudu birabbi innaas waxaan magan gelayaa dadka rabbigooda rabbi waa khaaliq waa maalik waa mudabbir waa rububiyadii ilaahay afcaasha uu sameeyo weye waa midka addoommada abuuray waa midka iska leh waa midka maamula asaga keligiisa sifadaasi maliki innaas ilaahay waa meligo waa midka tasarufka iskaleh sifadaas asagaa iskaleh dhanka kale haddana waa alasmaa wa sifaado rabbina waa ismun min asmaa illaah arab marka la yidhahdo rabbu naasna waa asaga sifadaas asagaa iskaleh meligna waa sifa uu iskaleeyi sifaadaas cid laluhu ma jirto ilaahi naas haddii la yidhahdana macbuudka inay caabudaan dadka ay waajibka ku tahay waa asaga waxaa cajaa'ib leho la yaab leh waxa weeyaan qofka haddii cadaawa iska gasho oo siday soomaalidu yidhaahdeen rag iska riixiya rabbi ka cabso isku meeluma gashana ku dhacdo cudur labaad ah wuxuu ku hadlayaa wax asagu xataa uu og yahay inay qalab sababtoo ah saddexdaan sifo amase waxaad weeyaan saddexdaas nuuc oo ilaahay loo keli yeelayo dadaa diida waxay idhahdeen saddex ilaaha dadkii loogu yeerayo saddex tawxiid waana in allaha faalitu alaat hay yidhaahdeen waxaan keliyaho la weydiin laba shay bis kow saddexda macnoon sheegnay mid ka mida waxaa tidhahda midkaasaa baabila ilaahay afcaashiisa ha loo kali yeelo waxa uu asagu sameeyo oo kale cid samayn kartaa ma jirto ma xaqa mase waa baabil iyaga diidaya waxay leeyiin waa xaq fiiri waa xaq labo addoommada afcaashooda allaha loo kali yeelo addoommadu cibaadada ay samaynayaan allaha u gaar yeeleen yaan ilaahay cid kale lala caabudi ma xaq ba mise waa baail waa xaqay leeyihin ayaga xataa diidaya ilaahay asmaada iyo sifaadda uu leeyaho isku tilmaamay ama nabigu ku tilmaamay ha loo daayo oo yaan makhluuqa lagu shabihin ayagu ma inkiri karaan u fiirso aawey meeshaad wax ka inkirteen marka la yidhaahdo waxay leeyihiin aqsaamu tawxiid qaaf hamso iyo qaaf iyo siin halkay ku qoranta aqsaam aan diidaynay lafdigaas aan diidayna lafdigaas lafdiga maahane macnahan xaq maye walaa shak xataa hal mar ma inkiri kara waxaa soo haray a'imatu diin salaf iyo khalaf saasay u sheegi jireen sidaas ayay u sheegi jireen bal waxyaalaha layaab kale waxaa ka mid a dadka diidaya kutubta caqiidada caqiidahaan u akhrisa saasaa ku qoran rubuubiya uluuhiya aa ku qoran badul aamaalka fiiri oo caqiidada maaturidiyada ka mid aho xamar lagu derseeyo ashaaciradu akhrido badul amaal waxa weeyaan xaashiyadiisa sidaasaa ku qoran markuu rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markuu sharxa ayuu leeyahay rubuubiye iyo uluuhiya ku jirta halkaanay ku jirtaa u leey fiir wuu aqraa markaas inta isku laabuu leeyahay uluuhiye iyo rubuubiye waa baabi marka taas maxay ku tusaydaa shay cilmi ka indilaaqaya maaha ee waa shay cadaawad ka indilaaqaya marka qofkan waxaan ka keenaya waa un cadaawad hebel mucaarab laakiin ma jirada sideedaba iska da xataa culamaau sunna xataa ashaaciro diiday ma jirto maaturiidiya diidana ma jirto iskala daa ahlu sunna maxaa yeelay salaf iyo qalaf waa kutubooda ku taqriiriyeen saddexdan nooc macnahoo dhan waa tawxiid waa mid laakiin fiiri haddaan idhaahdo hadda alraxmaan allaha naxariista ballaaran alraxiim allaha naxariistiisa addoommadiisa gaadhsiiya ma laba ilaahan tilmaamay se hal ilaahan tilmaamay hal ilaahan tilmaamay laakiin laba tilmaamoodoo kala duwanaan ku tilmaamo haddaan haddaan idhaahdo khaaliqu samaawaat sifo kalean ku sheegay soo maaha ma hal ilaahan sheegana se shan ilaah hal ilaah weeye laakiin halkii ilaahaa sifaad badan leh idan marka waxa weyn tawxiidku waa mid waa alle in la kali yeelo oo xaqa uu leeyahay loo kali yeelo kaliyeelidaasa macaani badan soo geli waa in loo kali yeelo afcaashiisa oon cidna lagu shabihin oon la dhihin cid waxa uu sameeya samayn kartaa jirta waa in loo kali yeelo waxa weyn cibaadada waa in loo kali yeelo asmaada iyo sifaadda uu leeyahay marka in xataa la ridiyo ma mudna sababto ah waa shay xaqnimadiisa qof kastoo dareen uu fahmi karo laakiin mar haddii lasoo celceliyo dad iska ducafaalimana jiro ay dhici karto waxa weeyaan in lagu shafageliyo oo layidhaha iskool meeshaana waxaa lagu dhigaa saddex ilaah sida nasaaradii mogtahay qofka duusan isagu ilahay ka cabsan wuxuu rabbi sha allah taasuu ka hadlay marka maxamedulamiinu shinqiidii markuu marka tawxiidkaas aqsaamtiisa aad u sharaxay iyo aayaadka faraha badanoo mid walba gooni u sharaxay saddexda qaybood kadib wuxuu galay haddana bal qur-aanka dariiqa ugu wanaagsan suu dadka ugu hanuuniyo xuquuqdii dadkii ragga xuquuqdooda dumarka xuquuqdooda sida haddana loo xifdiyo kuliyaat lkhams bal shareecadu sida u xifdiday uu ka hadla diinkii oo kale waa la xifdiyey laguma cayaari karo welidaas sidaas daraaddeeda la jireeyey oo qur-aanku jireeyey sunnaduna caddayday qofka diinta inta soo gala hadduu raba kama bixi karo ta soo galo ma aha talaacibkaas lama ogolo lama ogolo yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasawfa yaati lahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuuna adilatin cala almuminiin acizatin cala alkaafiriin jaahiduuna fii sabiilah walaa yakhaafuuna lowmata la marka qofkii xaqi inta soo galo diinka islaamka qaatay ka tegey gaalkaas xataa inuu noolaado islaamku waa diin xaq uma laha man badala diinahu faqtuluuhu nabi maxamed ayaa yidhi xadiiska saxiix bukhaariga salawatu llahi wasalam islaamka sida qur-aanka u xifdiyey kuliyaat lkhamsa diinka ugu horeeya sidoo kaleta naftiga qur-aanku xifdiyey wa katabnaa calayhi fiiha ana anafsa binafsi walakum fi lqisaasi xayaa waxa weeyaan qofkii qof dila kas u dila xadgudub u dila oo u dila waxa weyaan camdan cudwaanan sharcigii wuxuu jireeyey qofkii qofkaas la dilay mas-uulka ka ahaa in inta loo soo qabto la yidhaahdo darabta dilo waa lagu dilaa darabtana diya ka qaado darabtana iska sii da maxaa imaanaya xayaataa imaanaya in markaas marka horeto qofkii layra diintu ka baxay la dilo maxaa imaana diintu inay badbaado oon lagu talaacubi karin oo qofku dhigkan maanta baa soo gala beri waa ka baxa ma dhihi karo diintiyaa la xifdi qur-aanku saasuuna bara marka layidhaha qofkii qof dila muslim ah gaal loo dili ma qofkii dila xataa hadduu ahaa gaalkii la yidhi yaan la dilin oo dilkiisu xaaraamta aha qof muslim hadduu dilo loo dilim ma ogola diinkayo nabi maxamed aa yidhi sala allahu alay slam laa yuqtalu muslimun bikaafirin nabiga yidhi xadiiska bukhaariga laakiin muslim qofkii dilay haye waa in loo dilo maxaa imaana markaas naftu inay badbaado oy cizo yeelato oo waxa weeyaan dadka muminiinta naftoodu ay sharaf yeelato waxaan ka hadlayaa nafta qofka qof dila kala qaad ayadoon lahayn qofkii qof dila qofkaas ha ahaado qof wax dilaya mid qabiil weyn ka dhasha ha ahaado mid madax ha ahaado mid shacab ha ahaado mid ganacsada ha ahaado mid shiiqa ha ahaado mid shaab ah ha ahaado mid iskari ah qofkii qofka dilay waa inuu sharcigu mari karaa di laakiin xoogaa kuwa ducafadan la marsiiyo kuwa khatartan aan la taaba karin amni ku imaanmaa marka taas laakiin amnigu muxuu imaanaa qofka qof dilay markuu sharcigiisa helo naftiyaa badbaadi haddana maalkii iyo sharcigii wasaariqu wasaariqatu faqdacuu eydiyahumaa jazaan bimaa kasabaa nakaalan min la nakaal maxaa la yidhahdaa cuquubada lagu cibro qaato waxaa gacmaha looga jarayaa u ilaahay yidhi cuquubo dadka kale ku cibro qaatan inay noqoto oon qof dambe maal kale qaado marka tuugga lasoo qabto gacanta laga gooyo hadduu xaday hadduu xoog ku qaato inta dariiqa istaagana lug iyo gacan isdhaafa la jaro maalkaa badbaada maalkaa badbaada haddana cirdigii si aan zina u dhicin oo nasabka loogu cayaalin azaaniyatu wazaanii fajliduu kulla waaxidin minhumaa miata jalda uu jiday haddana wix qofkii zina lagu arkoon guur xalaala horay u soo marin boqol jeedal dadkoo arkaya qofkaasu fadiixada ku dhacda kii soo marayna dhagax nafta looga jaro guur xalaala ee kadib zina ku dhacay markaasna maxaa xifdismaya cirdigii zinadii iyo qurunkii iyo baktigaasaa suulaya maxaa haray caqligii yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysiru waalansaabu waalaslaamu rijsun min camali shaydaani fajtanibuu jeedale lala dhicin kii daroogo iyo maandooryo lagu arko khalaas waxa weeyaan waxaa badbaadaya caqligii ila daroogada caqligay baabi'ineen shantii kuliyaatu lkhamsihii asaasiga ahaa sidaasay ku xifdismayaan qur-aankaana waxaa dadka ku hanuuniyey adugu haddee waa miiaal yaraan ka soo qaadana laakiin sharax dheer oo aad u faa'iido badanoo ardayga uusan ka maarminu qoran marka waxay noqonaydaa qur-aankan haddii la raaco waxa weeye waxaa lagu helayaa in diintu badbaado naftu badbaado maalku badbaado cirdigu badbaado caqligu badbaado ummadda dumaaniina iyo cize ay ku noolaato adduunka taasaa la helaya laakiin haddaan xuduuddaas lagu socon boqol kun oo askari haddii la yskugu keeno tuulo yar amnigeeda ma sugi kara mar haddaan xuduuddaas alla la ilaaliyo laakiin xuduuddan haddii la ilaaliyo ilaahay baa amniga keenaya istiqraara imaanaya ilaahay baa xifdinaya marka qur-aanku wuxuu dadka ku hanuuninaa dariiqada toosnaanta badan dulmi ma ogola gardarro ma ogola inna haada alqur'aana qur-aankan yahdii waa hanuuninaa mafcuulkii layska xadfay annaasa dadka lilatii dariiqadiiu ku hanuuninaa hiya ayadu aqwamu toosnaanta badan wa yubashiru waa u bishaaraynaa almu'miniina dadka mu'miniinta ah alladiina mu'miniinta yacmaluuna sameeya asaalixaat acmaasha warwanaagsan mu'miniintu u bishaaraynaa markii uu yidhi qur-aanka fiiri cajaa'ibtiisa waxa weeyaan muuminka qof kastaa sheego kara laakiin mu'miniinta uu bishaaraynayaa waaye alladiina yacmaluuna asaalixaat kuwa acmaasha wanaagsan sameeya camal wanaagsan waxaa ah wixii alla ku amray inaad samaydo sidii nabigu u samey inaad u samaydo camal wanaagsan waxaa ah wixii alla iyo rasuul kaa reebeen inaad ka harto ilaah dartiisna uga harto waa camal saalix labadaas wey camal saalix idan marka waxa weeyaan dadka qur-aanku u bishaarayna ma ahan muumin magaca iska sheegana laakiin wax ilaahay xuduuddiisa aan ilaalayn iska socda maaha kan qur-aanku u bishaarayna waa mid xuduudda alla ku taagan kaasuu qur-aanku u bishaarayna ee acmaasha saalixada samaynaya muxuu ugu bishaaraynaa laba shay ugu bishaaraynaa anna lahum inuu mu'miniinta u sugnaaday ajran ajarkaasoo kabiiran weyn waa ugu bishaaraynaa kow wuxuu kaloo mu'miniinta ugu bishaaraynaa wa anna aladiina dadka laa yu'minuuna aan rumaysnayn bilaakhirati aakhirada actadnaa lahum inaan u diyaarinay cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman mu'liman jirka xanuujiya oo mu'miniinta ma bishaaray u tahay dadka aan aakhira rumaysnayn in la cadaabaa haa bishaaray u tahay cadowgoodii in la cadaabaa bishaaray u tahay marka mu'miniinta laba shay ugu bishaarayna ayaga ajar weyn inay leeyihiin iyo cadowgooda ilahay inuu cadaabay labadaas shay ayaa qur-aanku ku bishaarayna qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wayadcu linsaanu insaanku wuxuu u yeedhaa bishari balaayo calaa nafsihi ugu yeedha oo waladihi ow maalihi ducaa'ahu ka ducaa'ihi yeedhidiisoo kale bilkhayri khayrka uu yeerto wa kaana alinsaanu insaanku wuxuu ahaaday cajuulan mid deg deg badan allah subxaanah wa tacaala aayaddan wuxuu noogu sheegayaa sifo khatar ah oo insaanku u leeyahy oo macnaheedu ay tahay iska ilaaliya sifadaas waxay tahay waxa weeyaan qofku markuu cadhowdo inuu naftiisa habaaro carruurtiisa habaaro maalkiisa habaaro waa arrin khatar waa arrin khatar ah ilaah wuxuu idhi subxaana wayadcu linsaanu insaanku wuxuu u yeerayaa bishari balaayi wuxuu ugu yeerayaa waaye calaa nafsihi oo waladihi ow maalih naftiisu ugu yeeraa taxanaaquu leeyahay adiga dhamba masiibaha iska kay dhacad uu leey fiir ama waxa weyan carruurtiisu habaar dala ku daftay uu leey waa carruurkii uu dhala isagu balaayaa dab filmkaasu haddana meelu geeyo weli halkaan geeya u leey halkaad geeda markaad habaarada meeshaad u waday geed soo adiga lagaama celin wey waa arrin khatar ah maalkiisiyu habaara waxay arkay qof maalkiisa xoolihiisa habaare oo le balad u qaado waa xoolihiisa caruurtiisi uu habaara waa khatar haddaw markii musiibadii ku dhacdo uu calacala leey halkaan la aada marka waa arrin khatar ah walidaa sidaas daraaddeedoo nabigu sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi laa tadcu calaa anfusikum war naftiinna ha habaarinina walaa calaa amwaalikum maalyaalkiinna habaarin nafta caruurta iyo adiga wey an tuwaafiquu lianlaa tuwaafiquu min allah si aadnaan ilaahay xaggiisa uga waafaqin saacata ijaaba saacad wax la aqbalo yastajiibu fiiha oo idinka aqbalo waxaa dhacayda haddaad iska daydiidaan habaarka saacad ilaahay qofku wuxuu yidhaha ka aqbalo inaad ku soo aado ee aad tidhahda lagu daf balaaya dafto qaaraan lacnada caruurtooda caruuru dhalay kaasuu leeya nacladaa kugu taal uu leey kawar marka waa akhlaaq xumo iyo dulli wey waxa weeyaan iska ilaali si kastood u caroorto caruurtaada ehelkaaga ninkaaga haaskaaga waxa weyaan waalidka qof ha isku habaarin iska da cid aad ula kasato gaalahood habaarka la rabto inuu ku dhaco maoy laakiin qof cara un kaa keentay kaa dhici caradu markay soo baxdo hadalka kadib adiguma xukunti waxaa dhacda isla saacadii inuu saacad waafaqay oo hadhow degdeg waxa weeyaan musiibo meelay kaa aadayda aan la arag waxna aadan ka qaban karin inay kugu fadhiisato marka markaad carooto waa la isceliya dabeecadaa laga dhigta inaad isceli karto oodan iska habaarin dadkaaga dabeecad waa inaad ka dhigata iyo maalkaaga wayadcu linsaanu insaankii waa u yeeraa bishari baleeyu u yeeraa naftiisa iyo ehelkiisa ugu yeeraa ducaau ka ducaa'ihi yeeristiisoo kale bilkhayri khayrka ugu yeero sida uu khayrka ilaahay ugu baryo oo kale ilaah wuxuu ihi subxaana cilladda marka keenayda in qofku naftiisii habaaro ubadkiisii habaaro cilladdiyaa naloo sheegaa ilaa wuxuu ihi wa kaana alinsaanu insaanku wuxuu ahaaday cajulan mid degdeg badan degdegaa ku keenayda insaanku waa waa degdeg badany fudaydaa ku jira qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi wajacalna alleyla habeenkii waxaan ka yeelnay iyo wanahaara maalinka aayatayni laba calaamo famaxawnaa waan tirnay aayata leyli habeenka calaamadiisa wa jacalnaa waxaan ka dhignay aayata nahaari maalinka calaamadiisa mubsiratan mid wax kala aragta litabtaguu inaad raadidaan darteedaan labadaas calaamo ugu yeelnay fadlan dheeraad inaad raadidaan fadligaasoo min rabbikum xagga rabbigiinka ahaaday iyo walitaclamuu inaad ogaataan cadada siniina sanadyaalka tiradooda wal xisaaba xisaabta inaad ogaataan wa fasalnaa waan kala saarnay kulla shay-in shay kastaba fasalnaahu waa kala saarnay tafsiilan kala saarid ilaahay weynaa subxaana wa tacaala tanna wuxuu noogu gallad sheeganoo nooga warramin aayaadkiisa waaweyn ee awooddiisa tusaya annagana nicamtu noogu jirta wax ka mid ah ilah wuxuu idhi subxaana wa jacalna alleyla habeenkii waxaan ka dhignay iyo wanahaara maalinkii aayatayna laba calaamo yadullaani calaa qudratillaah laba calaamo oo ilaahay awooddiisa tusaya habeenka iyo maalinka siday u kala duwan yihiin qabowga kulaylka iftiinka madowga dhirirka gaabnida waa laba calaamo oo tusayda calaa qudrati khaaliqihimaa allaha abuuray awooddiisa waa laba calaamo waa laba calaamo aayatayn fa maxawnaa waan tirnay aayata leyli habeenka calaamaddiisii maxaa loola jeedaa habeenka calaamaddiisu waa dayaxa maalinka calaamaddiisuna waa qoraxda habeenka calaamaddiisa marka maxaa loola jeedaa waa tirna calaamadii habeenka waa tirnay maxaa loola jeedaa waxa weeyaan laba macno ayay mufasiriintu ku fasireen macnaha koobaad wuxuu yahay dayaxa shucaac ma leh sida qoraxdao kale qoraxda markay soo baxda qoraxda ma fiiri karti qoraxda shucaacay leeda ka soo baxaya welidaa saas daraaddeed qoraxda toos uma fiiri karti indhaha ku xanuunaya soo maa laakiin dayixu ma laha dayixu ma laha shucaac ma leh caadi uma fiiri karta isagoo saas bil u ah marka faa'iidaday leedaha maxay tahay faa'iidaday leedaha waxay tahay haddii dayaxa laga dhigi lahaa sida qoraxdoo kale markii dayixu soo baxo maalinay noqone maxay ku kala duunaa lahay maalin iyo maalin waxaa la rabaa inay kala duunaadaan hadda fiiri ayadoo habeenoo dayix afar iyo toban yahay waad fahma inay habeenta waad fahma dayixna halkaasu taagany haddana waad fahma inay habeenta maxaayl shucaac ayaa laga qaaday iftiinku intii ma dhammo ma garatay marka saasa lo ilaaha marka xoogaa ka tiray shucaac ayaa laga tiray si aysan isku mid u noqon haddii kale markastoo dayax soo baxo maalin ay noqo leh
waa sidaas macno macnaha labaad oo in badanoo salafkaana laga wariyay cali bnu abi aalib uu ka mid yahay waxay tahay dayaxa dhexdiisa meelaan nuur lahayna ku taalla oo soomaalida ay yidhahdaan geedaaba ku yaalla qaadkood waaba kusii xeeldheeraad waxay yidhahan geedku waaba garasay ba yidhahdeen saaraaba kusii fogaaday marka meeshu waa meel nuurkiya ka maqan meeshu nuur nuurkiya ka maqan marka nuur male waa meel dayax dhexbartankiisa oo masaxan wey taasaa loola jeeda famaxawna waa tirin cali bnu abi aalib saasaa loola jeeda wey meeshaas nuurkaa laga tiray faa'iidaduna tii laftirkeeda noqonayaho nuurkaas laga tiray mugdiyu keenaya sidaas darteeda habeennimada la fahmaa marka habeennimada ayaa la fahmaa meeshaas alla ka tiray waa macnaha labaad labadaas macnaa lagu fasiraa marka ilaah wuxuu yidhi famaxawna waan tirnay aayata leyli habeenka calaamadiisii oo dayixii ah wa jacalnaa waxaan ka dhignay aayatan nahaari maalinka calaamadiisana mubsiratan mid wax kala aragta waxaa loola jeedaa ey mubsaran fiihi mid wax lagu arko calaamadii maalinka waxaan ka dhignay mid wax lagu arko oo iftiimiya wax waa qoraxdii waa qoraxdii mubsiratan ey mubsaran fiihi mid wax lagu kala arko saasaa loola jeedaa maxaa looga dhigay maalinka mid wax lagu kala arko habeenkiina mugdi litabtaquu inaad raadidaan daraaddeed maalinkii fadlan dheeraad fadligaasoo min rabbikum xagga rabbigin ka ahaaday maalinkii waxaa ilahay iftiinkan uga dhigay inaad ilaahay fadligiisa raadsataan macnaa inaad shaqaysataan oo ganacsigiinni aadaan ood sancadii aadaan ood shaqo tagtaan ood ku shaqaysataana iftiinka maalinka laydinkaga dhigay habeenkiina waxaa mugdiga looga dhigay inaad qabowdaan oo jawigu dego ood ku seexataan lawaad aragtay qorax taagan hurdo badan lama seexdo laakiin markay tahay qabow oo mugdi ay tahay qofku wax badanu seexana marka habeenkii ilaahay wuxuu ka dhigay mugdi qabow ah si jirku u nasto oo xooggii maanta ka baxay u soo ceshado maalinkiina iftiina ilaahay ka dhigay si loo shaqo tago oo loo raadsado risqiga ilaahay litabtaquu inaad raadidaan darteed ayaa looga dhigay aayad wax lagu kala arko fadlan fadli dheeraad inaad raadidaan fadligaasoo min rabbikum xagga rabbigiinna kaat waa risqigaas ilahay inaad raadsataan mideeda kale maxaa loo kala bedelay habeen iyo maalin ilaah wuxuu idhi subxaana iyo walitaclamuu inaad ogaataan cadada siniina sanadyaalka tiradooda iyo wal xisaaba xisaabta waxaa ilaahay habeen iyo maalin u sameeyey in xisaabta la garto habeen iyo maalin marka la garto kadib a xisaab la gara kara ka hor xisaab lama gara karo sababtoo habeen iyo maalin marka la tiriyo qoraxa soo baxe waa dhece habeenkiia dhammaana waxaa laleeyahay hal maalin waa la tirina usbuuc toddoba markay dhammaataa laleeyahay usbuucaa dhammaaday markii afar usbuuc meelaad dhammaato bilaa dhammaatay saddex bilood markay dhammaato shan bilood labiyo toban bilood sanadaa dhammaaday kulli waxa dhan asal waxa u ah waa maxay habeenka iyo maalinka asal u ah haddaan habeen kaliya laga dhigo wax adduunka lagu xisaabtama lama arkay ama maalin kaliya haddii laga dhigo sababtoo ah bal see marka loo noolaala ilaa haddeer xisaabtankaas cibaadada iyo adduunyada labadaba waa loogu dhaqanyi oo waxa weeyaan waxaa layidhi ramadaan soom waa tirsane koob iyo toban bilood markaad tirido khalaas ku shakimayda bisha dhabata waa ramadaan waa taqaan xajkii sidoo kale u tirineen markay soo wareegto koob iyo toban bilood bisha kaleta dilxija waa xajkii waa taqaana waxa weeyaan kadaalika ayu bil cibaadadna lakaga diray sidaasaan u xisaabsayna waa naqaanaa waxaan leenahay waxaa soo wareegay waxa weyaan labayo toban bilood xajaa la joogaa waxaa soo wareegay labayo toban bilood ramadaana la joogaa waxaa soo wareegay labayo toban bilood zakaa la joogaa arkaanul islaamkiyaaba lagu tirinaaba so uma jeedin saasaa lagu xisaabtamaa adduunyadiina waa sidaasoo kaleeto waxa weye kiradii waxaa lagu xisaabtamaa waxa laleehay bil markay soddon maalmood iga wareegto inta qorax soo baxda dhacdo intaasaad isiine daynkiia lagu kala qaadana waxaa laleeyahay intaasoo maalmood intaasoo bilood igala maqnow kadib daynkayga ii keen gabdhihii ciddadii ku tirsana uurkiiyaa lagu xisaabtamaa waxa weye gabadhan markii la furo ciddadii ku tirsane waxa weye cibaado iyo adduunya intaba waad haddaan la arag see loo xisaabtamida bal fiiri qoraxda halka intay iska taaganta see gurigaas wax kale iska daa guri see loo kelayna wuxuu leeya caddaad dad ku jirtaan aan ku imaana lacag isii wax lagu xisaabiyo male sababta haddee waqti mar hadduusan jirin malaha waxa dhacda inuu shan sac inta kaa maqnaado kugu soo laabto oo fiiraa isii caddaar waa ku jirtay bal see loo xisaabina waxay dhici karta in maskaxda kaaga jirto saacadda la fiirila oo saacad xaa lagu sameeyey qoraxda intay xaa lagu sameeyey saacadda wax samayn kara male saacaddan waxa lagu sameeye lagu jaangooyo qoraxdan dayaxan istabamarayna habeen iyo maalinay garteen kadibaa lagu sameeye lagu jaangooy ee waxaa saacad samayn karaya wax midna lama arkeen warqadna lama sameeyeen warqadaha meelahan ku dhegdhegan waxa dhan waxay ka indilaaqayaan halkan marka lama noolaa karo xataa macaamil lama samayn karo marka ilaahay fadligiisu weeye xisaaboo dhan meeshaasay ka socotaa kadib halkaasna wax looga jaangooy
ilaah wuxuu yidhi subxaana wa fasalnaa waan kala saarnay kulla shayin shay kastaba ficil maxduufa nasbina oo ficilka dambe fasirayo fasalnaahu shay kasta waa kala saarnay tafsiilan kala saarin wax kasta oo addoommadu u baahan yihiin oo adduunyadooda ugu baahan yihiin diintooda ugu baahan yihiin kitaabkaas qur-aankaa kala saaray oo ilaahay ku kala saaray tibyaanan likulli shayin oo kale wey wax kasta ilaahay kitaabkaas waa ku kala saaray qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa kulla insaanin insaan dhammaantiis alzamnaahu waxaan ku laasiminay daa'irahu camalkiisa fii xuquuqii qoortiisa xaala uu ahaaday wa nukhriju waa u soo bixinaynaa lahu insaanka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha kitaaban kitaab kitaabkaasoo yalqaahu uu la kulmaa insaanku kitaabkaasoo manshuuran la kala bixiyey iqra kitaabaka yuqaalu lahu waxaa insaanka lagu leeyahay iqra aqri kitaabaka kitaabkaaga kafaa binafsika nafsadaadaa ku filan alyowma maanta xasiiban mid xisaabiya calayka korkaaga wa kulla insaanin insaan dhammaantiisu ilaah yidhi alzamnaahu waxaan ku laasiminay daa'irahu camalkiisa daa'irka waxa weeyaan kullu maa daara min camalihi wax kastoo qofka ka dhaco camalkiisa weye min khayrin aw sharin daair waa wixii adiga kaa dhaca oo kaa duula marka daa'irka waa camalkiisa camalkiisiyaan ku laasiminay oo sidaa sida cabdullahi bn cabaas iyo mujaahid iyo qayrkood ay u fasireen qofka waxa ka dhaca weye ka duula camalkiisiyaan ku laasiminay waa ku laasiminay macnaheeda waa loo qoraa waana lagula xisaabtamaa weye ilaah wuxuu yidhi subxaana wa kulla insaanin insaan dhammaantiis ficilkaas alzamna ficiluu fasiraya kullada nasbinaya wa alzamnaa waan ku laasiminay kulla insaanin insaan kasta alzamnaahu insaanka waxaan ku laasiminay daa'irahu camalkiisa fii cunuqii qoortiisa xaaluu ahaaday waxa weeyaan adduunka intuu joogo waa loo qoraa waa loo qoraa waa loo qoraa waxa weeyaan sida loogu qorayo markii naftu ka dhacda inta warqadiisa loo laalaabo sida uu yidhi xasan basri aa qoorta loo gelina sidaas wey inta loo laalaabo aa qoorta loo gelina qabriga lala gelina markuu ka soo baxana maalinta qiyaamaha waa loo soo bixina marka luquntiisaan yeelina waxaa loola jeedaa waa laasima meel kale aadi maydaan adiga camalkaadu wa nukhriju waa u soo bixinaynaa lahu insaanka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha kitaaban kitaaban u soo bixinaynaa kitaabkoo yalqaahu uu la kulmayo oo hadduu dadka ahlu jannaha ka mid yahayna midigtuu kala kulmaaho looga dhiibin hadduu ahlu naarka ka mid yahayna bidixduu kala kulmaaho looga dhiibin kitaabkaasoo manshuura la kala bixiyey kitaabka xataa isagoo isku laaban loo dhiibi maa isagoo kala baxsana loo dhiiba laleeyahy akhriso hal xaraf oo ku qoran wuu xasuusana saacadduu sameeyey iyo waqtiguu sameeyey hal shay xataa ma halmaamayo maxaa loogu dhiibin cadliga alla inuu caddaadaa la rabaa wuu akrinaa wuxuu ogaanaa xaraf kaliya inaan lagu qorin oo uusan isagu samayn saasuu ogaana waa xasuusana cadliga ilaahaysi qof walba uu ogaado qofkii wax akri jiray iyo kaan wax akri jiray mid walba waa qaari maantaas ma jiro qofle aniga ma akri kara yaa lay akri qof walba waa akrina waana xasuusana markaasuu garanaa wax uusan samayn inuusan wax weyn lagu qorin idan marka taas hadhow adiga waxaa samayd ayaysan kula xumaan waxa berri ku muruga geli doona maanta yaree waxa berri ku farxad geli lahaana maanta badso maanta badso oo ah daacaadka ilaahay marka loo dhiibo kitaabka waxaa lagu leeyahay sidaan yuqaal lahu waxaa lagu leeyahay iqra aqri kitaabaka kitaabkaaga kafaa binafsika nafsikadaasa waxa wey faacilkii kafaa maxaa yeele kafaa faacilkeeda ba'daasaa la geliyaa silada kafaa binafsika ay kafaa nafsuka nafsadaadaa ku filan alyowma maanta xasiiban muxaasiban mid xisaabiya calayka korkaaga qof kaleeta uma baahan inuu ku xisaabiyo adigu isxisaab kitaabka loo dhiibo akriso kulli wax kastoo ku qoran wuxuu xasuusana inuu sameeyey waktiguu sameeyey kulli waa xasuusana isxisaab wuxuu ku qancaa inuu isagu ishalaagay hadduu halaag mudan hadduu qayr shaqaystayna waa ku farxa fadliga ilaahay ilaahay u laalaabayu arka oo halkii shayba ugu yaraan toban goor loo laablaabo markaasuu ku farxa markaasuu ku farxa marka cadliga ilaahay kutusaya meeshuu gaarsiisan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi man ihtadaa qofka hanuuna fa inamaa wax kale ma ahan yahtadii waa hanuunaa linafsihi nafsadiisu u hanuunaa waman dalla qofka luma fa inamaa wax kale ma ahan yadilu waa lumaa calayhaa nafta korkeeduu ku lumaa walaa tasiru ma xambaarto waasiratu naf dembi xambaarsan wisra ukhraa naf kale dembigeed wamaa kunnaa mana aanan ahaanin uu ilaah yidhi mucadibiina kuwa cadaaba xataa nabcaa ilaa aan soo bixinno oo aan soo dirno rasuulan rasuul man ihtadaa qofkii hanuuna oo xaqa raaca oo aahaarta nabiga raaco raadka nabiyaalka raaca fa inamaa wax kale man yahtadii waa hanuuna linafsi nafsadiisu u hanuuna naftiisu u hanuuna macnaheeda waxa weeyaan nacfiga iyo faa'iidada hanuunka isaga unbay ku soo laabana isagaa ku badbaada isagaa janno ku hela isagaa cadaab ilahay cada ilahay uga badbaadaya cidna wax uma qaban laa nabina uma shaqayn walaa ilaahayna waxba uma tarin addoommada dhanba ilahay waa ka deeqtooye qofkii hanuunay naftiisu anfacay naftiisu anfacay waman dalla qofkii baadiyooba fa inamaa wax kale maahan yadilu waa luma calayha nafta korkeedu ku luma nafta korkeedu ku luma waxay tahay dararka ka dhasha dalaalkiisa naftiisu ku soo laabana meel kale aadima meel kale aadima dararka iyo dhibaatadu naftiisa imaanay idan naftaada u nah macaasida markay joogto naftaada u nah oo kala yaab oo aduu naftaada ha dhibin markay daacada ilaahay joogtana naftaada u naxariiso daacada ku dhibto oo ku dadaal ilah wuxuu ihi subxaana walaa taziru ma xambaarto waasiratun waasiratun waa sifatun limawsuufin maxduufin waxa weeye nafsun ayaad soo qadaran walaa taziru ma xambaarto nafsu naf nafto waasiratun dembi xambaarsan wisra ukhraa naf kale dembigeed qof qof dembigiisa loo ciqaabi ma waxa weeyaan aabbe carruurku dhalay loo ciqaabi ma caruurkana aabbihii dembigiisa loo ciqaabi ma ma loo ciqaabay laakiin suuratul cankabuud waxaan ku soo ogaanay rabbulcaalamiin inuu yidhi walayaxmilunna ahqaalahum wa ahqaalan maca ahqaalihim waxay xambaari doonaan dembiyaalkooda iyo dembiyaal kale taas xaa loola jeedaa waxaa taas loola jeedaa dembiguu qofku asagu sameeyey isaga xambaara dembigii uu qof kaleeta ugu yeeray xumaanuu dad kale ugu yeeray kaasay ku addeeceen ama isaga inta sameeyo oo arkaa looga dayday daaci wuxuu noqday ila shar dadka uga dayday dembigoodii oo kalaa loo qoraa ayagana dembi uga yaraama ayaga dembi uga yaraama kood waa u qoray asagana yeeriddii uu ugu yeeray dadka xumaanta in alla intaad xumaan aad samaydeen intaad ku arkeen kaaga daydeen ama aad ugu yeertoo tiri kaalaya xumaantan sameeya dhammaan intaas dembi la ega lagu qori ayagana dembi uga yaraama marka taasaa loola jeedaa wa afqaalan maca afqaalihim dunuub ayaan la saarin koodii ay la jirto marka tan kaleeto waa midii dacwadaah midna waa miduu toos u sameeyey ila wuxuu ihi subxaana wamaa kunnaa ma aanaan ahaanin mucadibiina kuwa cadaaba axadan mafcuulu biigii mucadibiina la xadfay axadan qof ma cadaabnuu ilaahay yidhi xataa nabcaa ilaa aan soo dirno rasuula tan cadliga ilaahay tusayda qof ilaahay ma cadaabo ilaa uu rasuul soo diro oo rasuulkaasu xujada ku oogo xaqa loo caddeeyo looga digo xumaanta wanaaggana loogu amro qof ilaahay cilmi la'aan iyo jahli kuma cadaabay sowma jeedin qofka waxaa alla cadaabayaa markii inta rasuul loo soo diro xaqa loo sheego uu xaqa diido inta xumaanta looga digo uu xumaanta kaari diido markaas way marka la cadaabaya markaas way marka la cadaabaya welidaa sidaas daraaddeeda qof kasta koox kastoo naarta la gelinayo marka naarta la gelinaya malaa'igtu waa weydiinayaan waxay leeyihin war miyaysan iniin imaan dad iniin digaa markaasuna waa noo imaadeen annaga wax maqli diidne sidee marka qof xujada lagu ogay wey bafiiri kulamaa ulqiya fiiha fawjun mar kastoo lagu tuuro naarta koox sa'alahum khasanatuha mas-uuliyiinta naarta ka shaqaynaya malaa'igta ah ayaa weydiina oo waxay leeyihin alam ya'tikum nadiir war miyuusan iniin imaan qof idinkaga diga balaayada oo idin dhihi naaraa sidaan lagu gelaya ya sidaasay leeyihin qaaluu balaa qad jaa'naa nadiir markaasn maya waa noo yimid fakadabnaa wa qulnaa maa nazl allahu min shay maya anagaa beeninoo nidha war ilahi waxba sooma dejina naga daayo sooma jeedi qof kasta marka naarta la gelina mala'igtu waa weydiina wuxuu qiranaa inta loo sheegay xaqa inuu diiday halkaas marka waxa weeyaan wuxuu ihi xaafid ibnu kaiir masale muhiimuu keenay aayaad fara badan markuu keenay ka gadaal oo dhammaan tusaya inaan ilaahay cadaabayn qofaan xaqa loo sheegin oo ka jaahil ah qofka ka jaahil ah malaha waa meesha soomaalidu ka yidhaahdaan allow qofaan wax ogayn ha cadaabi waa sax wey ilaahay ma cadaabo qofaan wax ogeyn ee qofka alla cadaaba qof inta wax ogaaday xaqa diiday qofkaas wey qofka la cadaaba sowma jeedi wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir sidaas darteeda waxay dureen oo daciif weeye yidhaahdeen culummada jamaaco ka mid a lafdi xadiidka saxiixulbukhaariga ku soo arooray lafdigaas wuxuu leeyahay jannada iyo naarta markuu ka hadlo oo naarta sheego dadkii mudnaa in lagu rido naartiya hadlayda waxay leedahay hal min masiid dheeraad ma jira weli ila ilaahu adaa ii ballanqaaday inaad i buuxaydo ee weli meelaa iga bannaan ay leedahay ee dad kaloo dheeraada ma lahayaa ay naartu leedahay xadiidkaas bukhaariga lafdi waxaa ku jira marka ilaahay baa dad abuuraya wa annahu yunshiu linnaari khalqan dadaa inta ilaahay abuuro uu dadkaas ku guraa naarta uu ku buuxina lafdigaas culummadu waxay dhahdeen waa wax jira maaha waa qalab sababto a dad markaas alla abuuray oo aan weligoodba waxa weye aan dembiba soo samayn naar ilaahay gelin mayo cadliga ilaahayna maaha lafdigaas qur-aanku ka soo horjeedaa wax jiran maahan saxiix bukhaariguna ku yahay soo ma jeedin wax jira ma aha waana saas sida saxda waxayna yidhahdeen cilmigu lafdigan waxay ku dabagadoontay raawiga oo waxaa ku jira saxiixaynka saxiixaynka min xadiidi abii hurayra waxaa ku yaalla waxa weeyaan jannada naarta markii laga hadlaya fa ama annaar falaa tamtali naarta waa lagu guraa dadkii mutay ma buuxsamaydo qaybaa ka soo hare markaasay leedahay hal min masiid dheeraad ma jiraa xataa yadaca fiiha qadama ilaa ilaahay uu cagtiisa saaro nabi maxamed aa yidhi sala allah alay wasalam bukhaari muslim ku yaalla ilaa ilaahay cagtiisa saaro nabi maxamed aa yidhi sala allahu caleyh wasalam fataquulu qad qad markaasay leedahay xasbu bes wey intaasay ugu filan ta isku dumanto isku dhegtay buuxsani ta isku soo dumanto markaasay leedahay intaasa ugu filan khalaas ayada saasaa loo buuxina amaa jannada waxa weeyaan ayadana meelaa ka bannaanaaneen markaasa ilaahay dad inta abuuro uu ku guraa dadkaas marka fiiri naarta waa daarulcadli qof aan mudan ilaahay gelinma laakiin jannadu waa daarulfadli waa ilaahay fadligiisa ixsaanka iska bixinayo idan dad inta abuuro hadduu geliyo waa fadli ilaahay ilaahay fadligay u tahay ammaan fadli uu bixiyey wey waa ku ammaanaya soo ma ah laakiin dad oo abuuray naar la gelima oo aan dembiba soo shaqaysa marka lafdigaa sidaas alcilmigu ay ugu xugmeen inuu khalad yahay halkaas marka mas'ale ay a'immadu isku khilaafeenaa jirta waxay tahay saqiirada carruurta ah ee gaaladu dhashay halkay aadayaan adille ayaa soo aroortay adiladaas waxoogaa aad mooddo tacaarud inuu ku jiro carruurta gaaladu dhaleenee saqiirada ahun qaan gaadhin ma naaray gelayaan ma jannay gelayaan wa kadaalika waxaa la mid ah qofka waalan weligiisba miir ma yeelan maalan nabigaba markii la soo dira waxaa la soo dira isagoo waalan ama se yixdiyaa lagu mara isagoo yaroo saqiiru iska waasho markaasuu ku dhinta isagoo waalan ama qofka sawirka ahoo kale waa la mid oon caqliba lahayn oo waxba kala garana wa kadaalika dhegoolka aan dhegaha lahayn oon ilaahay kalaamkiisiiba maqli karin iyo qofka u dhexeeya laba nabi oo maalan noolaa dadka ahlu fatrada la yidhah wey ahlu fatra la yidhaah nabigii hore waxa weeyaan diinkiisii dadkii iyagoo bedeleenoo diin saxa aanba la arag nabigii dambena aan la soo dirin meeshaas muxuu ku dhintay ahlu fatra la yidhahda ahlu fatra waxaa la idhahdaa maalan nabi ciise waktigii aakhirkii nabigeena intaan la soo dirin wax yar ka hor nabi ciise diinkii loo soo dhiibay waxa weeyaan dadkii waa bedeleen waa taxriifiyeen waxbay ku dareen waxbay ka jareen diin saxa oo nabi ciise loo soo dhiibayba adduunka waa laga waay nabi maxamedna weli lama soo dirin waktigaas dadkii joogay ahlu fatra la yidhahda dadkaas marka kuwaasu halkay aadayaan oo aan nadiirba u tegin afartaas qof waa afar qof waa saqiirada gaalada iyo waxa weeyaan ka labaad oo ah qofkii sawirka ama waalnaa waa isku mid oon wax caqligaba lahayn dhegoolkii odagii saczacayba oo isku daray oo isagoo waxaaba xaqu yimid isagoon miirba lahayn oo waxa weyaan carruur dhallaan oo kale camal noqday afartaas qof halkay aadayaan waa qof dhagool ah waa qofka sawirka ama waalan waa odagii duqoobay waa ahlu fatradii afartaas qof saddex qowlay culimmadu ka leeyihin qole waxay dhahan waa ahlu naac gaal waa ahlu naac amuu iimaan laga helay waa ahlu naac carruurtana aabbahood meeshay jiraanay la aadayaan qol halkaasay mareen culummada ka mid saqiiradii gaalada qowna wuxuu maray maya dadkan xuja kuma qubinaya saqiiradan carruurta ahoo saqiirka ah jannay jireen gaalnimada aabbahood shaqo kuma leh qolana waa ka tawaqfeen waxay yidhahdeen allaahu aclamu bima kaanuu yacmaluuna ilaahay baa garanaya waxay samayn lahayn annagoo iskaa gaabsayn saddexdaas qowl xaafidku axaadiisii ku soo aroortuu soo safriyey qownka muxaqiqiinta ay mareen ayuuna sheegay oo waa maxay waa la imtixaana maalinka marka la tago qiyaama intaan janno iyo naar leedan goobta bannaanka lagu xisaabtamaa ayaa la imtixaana oo waxaa sidaas caddaynaya waxa weeye nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi arbacatun yaxtajuuna yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha afar xujay keensanaya xuju rusushan waxaa loo soo diray dadku inaysan xujo helin rusulan mubashiriina wa mundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda rusul rususha waxaa loo soo diray inaysan xujo helin dadku oo qofkii naar mutay uusan xujo helin marka xujay keensanayaan afartan uu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam kan koobaad rajulun asam waa nin dhegool ah laa yasmacu shay-an waxba maqlay kan labaadna waa rajulun axmaq nin sawir ah ama waalan wa rajulun harimun nin duqoobay wa rajulun maata fii fatra nin dhintay waqti aan diin saxiixaba la arag wax sheegay fa ama alasamu dhegoolkii fayaquulu rabbi qad jaaa alislaamu wamaa asmacu shay-an dhegoolku wuxuu leeya rabbiyow islaamku wuxuu yimid anoo waxba maqlay wa ama alaxmaq sawirka ama qofka waalan fayaquulu wuxuu leeya rabbi laqad jaaa alislaamu wasibyaanu yaxdifuunanii bilbacd ilaahu islaamku wuxuu yimid ayadoo caruurta digada igu tuuriyaynayan i caybsanayaan waxba aanan ogeyn anugu la dadka caruurta aan xoogaa caruurta waana qaladeeda inay iska cayrsadaan dadka waalan waa qalad weyn wey caruurta waa laga ceshadaa cuquubayay kaaga dhici dadka waalan ee sawirada inay iska cayrsadaan laakiin waa iska dhaqan jira inay tahay kutuse marka berri qiyaama ku dooda qofkaas ku waalan uu leeya ilaahu caruurta digada ila daba joogta iska kay tuuray ani waxba ma ogeyn odaga sacsacay ee duqoobay isku dardaray wuxuu leeya ilaahay islaamnimadu waa yimid wama acqilu shay an aan waxba garay qofka ahlu fatrada ahaa wuxuu leeyahay rabbi maa ataanaa laka rasuul ilaah wax aad noo soo dirto rasuul annaga nooma imaan waqti aan rasuul joogin iyo qof rasuul dhaxlo diin saxiixa sheega uusan joogin aan anugu aan noola markaas ayaa nabigu wuxuu yidhi fa ya'khudu mawaafiqa ballamo adaga ilaahay ka qaada ballamo adag a ilaahay ka qaada la yudiicanna inay addeecayaan wuxuu leeyahay ballan hadday qaada inaad i addeecayna ballan markuu ka qaado fa yursilu ilayhim an idkhulu naar wuxuu leeya gala naartan ballan soomaaliya ad adeecayda haddaan amar idin siiyo haa gala naartan nabigu sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi ilaaha waxaan ku dhaaranaa nafta nabi maxamed gacantiisa ay ku jirtee hadday galaan kaanat calayhim bardan wasalaam qabow iyo nabadgelya u noqoni waxaa caddaatay inay adeec ilahayn haddii rasuul loo diro hadday diidaanna khalaas naarta gala la leeyahay naaray ku noqoni qofkii marka gala la yidhahdo isku tuuro qaboway u noqon jannuuna gale qofkii marka gal la yidhaahdo diidana waxa weeyaan waa qofkii rususha diidi lahaaye oo murankeena ilaahayow dab iyo anuu ma geli kara yidhahdana naarta lagu tuura saasaa loo kala saara afartaas qowlkaas wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir waa qowlka adiladu ay ku jamcismi karto adilada qowlka jamcinaya weeye axaadiis badan oo saxiix ah oo xasan ah iyo qaar daciifa ku soo arooray marka laysku daro kuwa saxiixa kuwa xasan ah iyo kuwa daciifa axaadiis xujaa weeye waana qowlku ka soo raray ahlu sunna waljamaaca abulxasan cali bnu ismaaciil alashcari markuu ahlu sunnaha qowlkooda sheegaya qowlkaasay qabaan u yii maxamedulamiin shikiidina qowlkaasura jira intaas markuu sheegay wuxuu yidhi sidoo kale qowlkaas waxa u gaaray alxaafid abubakar albayhaqi kitaabkiisa alictiqaadne qowlkaas ugu gargaaray iyo qayrkood oo culammada muxaqiqiinta ka mida iyo xaafidiinta wax naqdiya maxamedulamiin shikiidina qowlkaasuu rajaxay kitaabkiisa dafcu ihaami iraab can aayi lkitaab kadib xaafid ibnu kaiir halkan wuxuu naqdiyey qowlka xaafid xaafid ulmaqrib cumar ibni cabdilbar ayuu qowlkiisu naqdiyey xaafid abu cumar ibni cabdilbar wuxuu yidhi axaadiista sheegayda aaqiraa wax lagu imtixaana xoog male xujana kuma qunto ahlucilmiguna waa inkireen kow taasuu yidhi tan labaadna wuxuu yidhi aakiradu waa daaruljazaa ee daarulcamal maahan halka aakira wax loogu imtixaana saasuu yidhi xaafid ibni cabdilbar xaafid ibnu kaiira radiyey sida ahlu sunnuhu ahlu sunnaha kale u radiyaan ahlu sunnuhu ahlu sunnaha waa radiyaan laakiin say u radiyaan usluub iyo akhlaaq iyo xushmo iyo xaqoo la caddeeyo xaqa waa caddayn asagu qofkaan ahlu sunnaha kaa horreeyeyna ku xadgudbi maydi fiiri xaafidku aaduu naqdiga cajaa'ib ugu yahay cashar aysan ku jirin malaha qof isagoo naqdina kuma badno haddaan hadda casharkeenna xaloo kaleeto ibnu jariiru ku naqdinay wa maca daalika waana ammaana marku naqdinaya masaladiina daaqaddu ka saara soo ma jeedid waa dariiqada ahlu sunnaha waxa weyaan qalow qowlka qaladka imaam kasta ha ku hadlo waa in la cadday qaladka laakiin qofkii ku hadlay hadduu imaam ahlu sunna ahaa waa inaan meel looga dhicin asaga dariiqadoodu waa saas xaafid ibn cabdilbari qowlkaas uu sheegay uu isa sheegay xaafidku inuu sheegay uu yidhi jawaabta waxaan uga jawaabaynaa axaadiista uu yidhi waa daciif waxaa ka mid a qaar saxiixa sida ay nasgareeyeen a'immada culimmada ee badan qaarna waa xasan kuwa daciifkaana kuwaasa xoojina taas marka waxay tusaydaa inay xujo yihiin taasaasaan uga jawaabayna huy midda uu yidhi daarta aakhiro waa daaruljazaa ee daarulcamal ma ahan waxaan leenahay yuri shaki ma leh inay daaruljazaa tahay laakiin ma diidaydo in takliif ka jiro markaasuu wuxuu keenay jawhar iyo luul cajaa'ib axaadiis fara badan iyo adilo wada tusayda aakhiro in imtixaan ka jiro ayuu keenay oon tan kaliya ahayn wuxuu yidhi miisaa horta aakhiro in takliif ka jiro intaan jannada iyo naarta la gelin waxa weeyaan wuxuu ka xikaayooday asheekh abulxasan cali bnu ismaaciil alashcari madhabka ahli sunna waljamaaca miaal waxa weeyaan waxaaba ka miduu yidhi ilaahay qowlkiisa uu alla yidhi yowma yukshafu can saaqin wa yudcawna ila sujuud maalinka shanshada la faydayo oo dadka loogu yeerayo sujuudda waxaa ku sugan uu yidhi sunnada saxiixa ah waxaa ku sugan sunnada saxiixa ah in mu'miniinta marka waxa weeye sujuudda la amro ay ilaahay u sujuudayaan munaafiqiintana qof kastoo munaafaqa adduunka dadka la tuka jiray markuu sujuud maago ayaa dhabarku laf kaliya noqona markaasuu gadaal u dhaca markuu sujuud maago halkaasaa lagu kala baxa adduunka waa laisdhex booday soo uma jeeda adduunka saasaa layskugu dhex jiray xadiidkaa saxiix wey bukhaariga ku qorany min xadiid abi saciidin alkhudriy soo uma jeedid sowmahan imtixaan aakhiro ka dhacaya waxau yidhi sidaasoo kaleeto waxaa ku sugan saxiixaynka ninka ugu dambeeya naarta ka soo baxaya jannadana gelaya imtixaan badaanu mara ilaahayow iga bixi uu leeya naarta markaasuu leeya ballan mata wax kale inaadan i weydiinayn markaasuu leey waa ballan markaasaa ilahay ka bixina naarta xaggeeda loo jeedina markaasu cabbaar markuu joogo uu leeya ilaahu naarta iga sii jeeda markaasa ilahay leeya war ballanka baxbadmin ina aadan soo ma dhowe ballan igulama dina inaadan wax kale i weydiinayn ilaahu naxariistaada kama quusane ilaahu iga jeedi buu leey markaasuu le ballan iga qaad inaadan wax kale weydiin markaasuu waa ballan waa ballan markuu intaasoo ballan ka qaad uu ka jeedina oo jannada xaggeeda loo jeedina cabaar markuu joogu le ilaahu jannada i geli markaasuu war ina aadan u dhaga badmida oo ballanka bax badmida oo saata marka ugu dambe waa la gelina marka taasuna saxiixaynkay ku taalla xayta aakhira imtixaan kama jiro sow xujacadoo kaleeta ma aha sow ma jeedin midda uu yidhi xaafid waxa weeye ibn cabdilbar waxa weyaan see dad loogu kallifaa naartan galay mana la awoodo ilaahayna dadka kuma kallifo waxaysan awoodin ibn cabdilbar xaafidku wuxuu yidhi adduunkayba ka dhacda taasoo kale dajaal xadiiska saxiix muslimka waxaa ku taalla wax janno u eg iyo wax naar u eg u wata qofkii raaca waxa weeyaan jannadaanaan ku galaa u leey kii waxa weeyaan diidana naartaasaan ku galaa u leey nabiguu yidhi meesha uu naarta ku sheegaya gala u yidhi qofka waqtigaas ku soo aado jannay u noqoneen adduunkayba ka dhacda imtixaankaas soo ma jee adduunkaanayba ka dhaceeba marka waa ka jira idan marka wax inta uu sheegayba waxa weeyaan hal mid oo waxa weeyaan arrintaas diidayda ma jirto intaas ka badan u keenay adil aad u fara badan uu wada keenay calaa kulli xaal qowlka sawaabka ah wuxuu yahay afartaas qolo aakhira lagu imtixaana waxaa la leeyahay naartaas gala marka ballan laga qaado qofkii gala qaboobay u noqoneen qofkii geli diidana waa qofkii caasi lahaa rusul haddii loo soo diro naartana loo dira waxaaso dhan marka xaafidku wuxuu aad uga jawaabay oo si aad u ballaaran macnaha haddeer oo barzaqa haddeer oon weli waxaweyn qiyaamihii dhicin halkay jiraan dadkaas dadkaasu halkay jiraan haddeer ilaa dadka hadda qabriga gabalna waa lagu jannaynaa gabalna waa lagu ciqaabaa soo maaha kuwaan weli imtixaankooda lama gaarin halkay jiraan meesha ay hadhow aakhira ma'aalkooda noqona alla waa ogi qolada hadhow alla adeeci doonta alla haddaba waa ogiya soo maaha jannay haddana iska joogan iyo qayb qolada haddow ilaahay aan adeecayna haddaba alla waa ogi subxaana wa tacaala waxay jiraan waxaway naar marka haddana meeshay ma'aalkoodu noqon doonaan hadhow ay haddana soo joogaya maxaa yeel ilahay wuu ogaya subxaana wa tacaala marka masalada aad u ban middeeda kale masaa'ilka laga hadlaa carruurta gaala dhashay wey amaa carruurta oo muslimiintu dhaleen ayada khilaaf ma leh uu yidhi imaam axmed ibnu xambal inay waxaweyn ahlu janno yihiin khilaaf ma leh taas ayadana xaafidku halkaasu kaga hadlo qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi waidaa aradnaa markaan doonno an nuhlika inaan halaagno qaryatan magaalo amarnaa waxaan amarnaa mutra fiihaa magaalada kuweeda loo raaxeeyey fafasaquu daacada allay uga baxaan fiiha magaalada dhexdeeda faxaqa waxaa ku sugnaadoo ku dhabooba calayhaa qaryada korkeeda alqowlu cadaab fadamarnaaha waan baabi'innaa tadmiiran baabi'in amarnaa laba qiraa'a ayaa ku jirta amarnaa oo aan shadnayn iyo ammarna oo shadan labadaas qira xaafidkuna labadaba waa sheegay macnahooduna way kala duwan yihiin qirada waxa weeyaan mashhuurka ee ah amarna oo aan shadnayn miimka aan la shidin macnaheeda laba qowl ayay mufasiriintu ka leeyihin macnaheeda laba qowl ayay mufasiriintu ka leeyihin labadaba xaafidku waa keenay qowlka koobaad waxay tahay waidaa aradnaa markaan doonno an nuhlika inaan halaagno qaryatan magaalo amarnaa waxaan amarnaa macnaheeda qadarnaa waxaan ku qadarnaa oo horay ugu qadarnaa bilmacaasi macaasiyaan ku qadarnaa mutrafiihaa dadkeeda loo raaxraaxeeyey dadkeeda loo raaxeeyey ee mulkiga haysta madaxnimada haysta maalka haysta dadkaasaa waxaa lagu qadaraa ummad marka halaag lala doono inay ilaahay caasiyaan ilaahayay caasiyaan khalaas markaas cadaabku soo dega marka ummad marka ilaahay weynaa halaag la doono qadarku wuxuu ku dhacaa dadkooda awoodda haysta oo madaxnimada haysta ama maalka haysta dadkaasu inay fasahaadaan ummadaasuna hadday fasahaadaan ummaddu waa fasahaadin badankeedu sababtoo ah dadka mar haddii madaxda dadka dowladnimada hayaa ay fasahaadaan dadka maalka haystaana ay fasahaadaan dadka magacalena ay fasahaadaan dad tiro badan dee waaba iskaga lumayaanoo waa ku raacayaan ayagoo raalli ku ah dad tiro badanna waxa weeyaan waxay damacu ka gelayaa waxaas ay haystaana cawsgeeriyaadka ah waxa xunka adduunyada ay isleeyihiin yaadnan ka qabin markaasay dalaalka ku raacayaan gobol kaleetana cabsi ay isleeyihiin xaqan lama qaadi karee yaan lagugu dhibine ay xaqa uga tegayaan marka dadka waxaan yar ah ka soo haray dad yar ood ku sabra xaqa waxa weyaan qaar badan waaba iskaga qancayaan dalaal qaar badanna iyagoo og ayay waxa weeyaan calaqaas xunka adduunyadaas ayagoo madaxda ka hoos raadsanaya hantiilayaalka ayay ku raacayaan qaar badanuna cabsiyay xaqa uga tegaya ummaddii marka xaag ka soo haraya shakhsiyaad ilaahay suga unbaa ka haraya waa arrin khatar ah marka haddii ummadda madaxdu ka fasaado ummadda balaayaa ku dhacday balaayaa ku dhacda ummaddaa marka ilaahay markuu ummad halaaga la doono madaxda iyo dadka waxa weeye maalqabeennada iyo dadka wax badan awooda dadkaasaa laga dhiga dad ahlulfasaad oo qadarkaasaas ku dhaca amarna marka waa qadar amar qadariya wey oo qadarka hore loogu qadara macnahaas waa macna macnaha labaad amarku waa amarkii sharciga ahaa oo didka u ahaa nahyiga waana sida jumhuurta ay mareen maxamedulamiinu shinqiidina uu rajaxay oo waxay tahay waidaa aradnaa marka aan doonno an nuhlika inaan halaagno qaryatan magaalo amarnaa waan amarnaa mutra fiiha magaalada kuweeda loo raaxeeyey aan waxaan amarnaa bidaaca inay ilaahay adeecaan war ilaahay adeeca ilaahay diinkiisa ku socda kitaabka alle xukunka dhigta ilaahay keligiis caabuda daacad ta tawxiid alla amraa fa fasaquu fiiha magaalada dhexdeeday ku faasiqoobaan madaxdii ayaa ka tagaan kitaabka alle kufriga shirkiga dalaalka waxa weyn dimuqraadiyadda kitaabka alle xukunkiisii laga tago waxa weyn qamra cabidda zinada laaluushka waxaasay iskaga fidnoobaan zinada qurunkaasaa faafa fa fasaquu fiiha fa xaqa waxaa ku dhabooba calayhaa qaryada korkeeda alqowl cadaab qowlku waa cadaab cadaabkii alle aa ku dhagooba marka ku dhaco marka taas waxay sariix waxay ku tahay hadday madaxdu fasaadaan iyo dadka waaweyn oo fasaad ay maraan ummaddaas waxa weeyaan calaamad in lagu ciqaabo adduunka intaan aakhire la gaalina muuqato daan ilaahay fadligiisa lagu badbaadin waa arrin khatar ah marka fadamarnaa waan baabi'inaahu ilaah yidhi tadmiiran baabi'in markaas ay faasiqoobaan aan khalaas marka halaagna markaasow sariix ma ahan macaasida in lagu baaba'ayo soo ma aha waxaan rabnaa inaan marka halmed isxasuusinno dhibka colaadda cudurka faqriga qaxa waxa weeyaan dhibaatooyinka maalinba inta meel magaalo laga dhiso haddana laga qaxayo subciyo kadib waa cuquubo sow ma ah cuquubadaas maxay ku timid sida qur-aanku caddaynaa waxay ku timid dunuub aan shaqaysannay oo weliba ilaahay noo naxariisto noo wada qaban wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabad aydiikum wixii dhibaataa oo idinku dhaca waa waxaad gacmihiinna ku shaqaysateen weliba waa yacfu can kaiir in badana alla cafiyo ee haddii ilaahay wuxuu leeyahay aan u qaba lahaa dadka hal qof dhulka kuma noolaadeen iyo hal daabada idan maxaa marka macsidii maxaa dawdo u ah maxaa lagu ciilaajiyaa in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiruu maa bianfusihim waxa weeyaan waxaa ciilaaj iyo dawa u ah macaasidii laga tago dii waxa weyaan dadka qabiil loo leyi jiray laga tago haddii dadka qabiil lagu dhici jiray laga tago haddii kaa xoog badni loo diri jiray laga tago dadkii waxa weeyaan dilkii layska daayo maalkii islaamada kale dhacay layska daayo sinadii shirkigii balaayadii wixii o dhan laga tago markaas oo annagu aan isbedelno ilaahi weynaana subxaana wa tacaala xaalkeennuu bedela marka dariiqadaas waa dariiqada cilaajka marka intaas oo labaatan iyo ka badanoo sano dhibaatadu ay ummadda ku socotay haddii la yidhaahdo dastuur gaalnimo ah aa marka ummadda lagu farad yeelayaa macnaheedu waa maxay waa basiin ummadda ha lagu sii shubo ha gubatee waa basiin cusub ha lagu bilbilo inta hartay ha dabar go'deen sababtoo ah macaasi iyo qaladaad awal dhacayaa dhibkan noogu socday soo maaha haddii marka la yidhaahdo wareedha waa la dhibtooday fiiri bal caqliga banu aadamkusu u hadlaya waa la dhibtooday si dhibkan looga baxo bal dowlad loo noqdo loo noolaado xaab amniga iyo istiqraarka iyo kala dambayntii u soo laabato dadkii xaxay u soo laabtaano waxa weeyaan waa sax waa la rabaa in amni la helo waa arrin muhiim ah daan amni la helin diintu xataa ma sugnaanayo adduun iyo aakhiraba waa fasaada ka dhaca daan amni la helin amnigu waa muhiim dadkii qaxay soo laabtaan waa muhiim ummaddu ay naftooda u nabad gasho maalkoodu nabad galo cirdigoodu nabad galo caqligoodu nabad galo diinkoodu nabad galo waa shay matlab sharciya welidaa saas daraaddeeda muslimiintu ijmaac ku tahay in dowlad la helaa inay waajibta in dowlad la helaa inay waajibta oo ummadda waxa weyn aysan jiritaan yeelanayn haddaysan dowlad ahayn ummadda laakiin waa tee midda lagu qaboobayo oo dhibaatada looga baxayo waa mid ilaah iyo rasuul adeecsan oo kitaab alle iyo sunno nabi ay tasuur u tahay sidaas weeye laakiin awalba iyadoo dhibaata nagu sugneed haddii la yidhaha dhibka ha la sii dallaco dhibka hore ha looga gudbo oo mid kasii badan ha lagu daro waxa weeyaan ummaddii awal dabka ku socday basiin ha lagu shubo weye si fiican ha u gubatay maxaayla macaasida la keenay waxa weeyaan ciquuba kasii dhalanaya idan marka waa in qof kasta u dareemo arrintaanu inay tahay sii gubid ummadda la gubayo ee aysan ahayn ummaddu waxay ku qaboobayo sidaas weeyaan qirada kaleetoo ah waidaa arabnaa an nuhlika qaryatan ammarnaa oo la shido macnaheeda waxa weeyaan waxaan madax uga dhignaa ammarnaa waxaan amiiryaal iyo madax uga dhignaa mutra fiiha kuwa loo raaxeeyey fa fasaquu fiiha markaasay daacada ilahay ka baxaan ummad marka halaag lala doono waxaa madax looga dhigaa dad inta nimco haysta faasiqiin dii mar ummadda waxa weeyaan mujrimiin madax ay u noqdaan ummadda musiiba ku dhacday sida rabbulcaalamiin uu yidhi wakadalika jacalnaa fii kulli qaryatin akaabira mujrimiiha sidaas ayaan waxa weeyaan u yeelnay magaalo kastaba mujrimiintooda kuwa ugu waaweyn liyamkuruu fiiha si ay makri iyo ummaddaas balaayo ugu sameeyaan ummad mar haddii marka cuquubada waxay ka mid tahay ilaahay ku cadaabo dadka caasiya in madax looga dhigo dadan ilaahay ka baqay oo aan wax naxariisa u hayn in looga dhigo waa cuquubo idan waxa weeyaan cuquubada toobadkeena lagu daweeya waa in dadka hadday dadku toobad keenaan oo islaaxaan oo hagaagaan ilaahay ku sallidi maa mujir welidaa saa daraaddeed ay salafku dhihi jireen kamaa takuunu yuwalla calayk sidaad noqotaana ilahay madax idinkaga dhiga hale aayad quraan weeye kadalika nuwalli bacda aalimiina bacdan bimaa kanu yagsibuun fiiri waxa weeyaan daalimiinta qof aan daalim ahayn madax alla uga dhigma dan annagu daalimiinna oo waxa weeyaan aan dulmi shaqayno ilaahay madax aalimiin waxay nagu sallidimo haddaan laakiin annagu muslixiin noqon ilahay aalim nagu sallidimo soo ma jeedid marka nuucaasaa la rabaa in wax loo ciilaajiye waxa wey dhankan kale cilaajku ma jiro wallahu subxaana wa tacala aclam sal allahu wslama wbaarak cala nabiyina muxamed